dadka ku dhaqan magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa maalintii shalay dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan lacago baad ah oo uu maamulka la baxay koonfur galbeed ku soo rogay guryahooda waxayna sheegeen inaysan bixin karin intaa kadib askarta dowladda federaalka ee ku sugan afgooye ayaa diidmada dadweynaha uga jawaabay rasaas nool nool waxayna halkaasi ku dileen hal ruux sida wararku sheegayaan halka ay dhaawaceen saddex kale oo ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayay dilkan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda xawataako ee degmada afgooye qaar ka mid a dadka degan magaalada ayaa tilmaamay in dhowr jeer oo hore canshuuro looga qaaday balse aysan arag wax la taaban karo oo uu maamulkaasi u qabtay uuna ay tahay in hantidooda la guranayo mooye ilgaradka ka soo jeeda afgooye waxay sheegayaan in dhaqaalaha faraha badan ee laga gurto bulshada aan dib loogu celin islamarkaana aysan helin canshuur bixiyayaasha adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo waddooyinka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa dhowr jeer dil loogu geystay dadka shacabka ay ku nool iyadoona dilalkan loo sababaynayo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ee ka arrimiya halkaas degmadan ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee dhaqaalaha ka soo baxa marka loo eego guud ahaan gobolka shabeellada hoose waxayna caan ku tahay beerashada dalagyada noocyadeeda kala duwan iyo ganacsiga iyadoo taa beddelkeeda dadka ku dhaqani aan waxba lagu qaban dhaqaalahaasi